الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن ال- أن الدين والإيمان قول وعمل fasalkan waa fasal muhiim ah jiddan oo ka warramahaya iimaanka waxa uu yahay ahlu sunnada agtooda marka wuxuu leeyahay wa min usuuli ahlisunnati waljamaaca waxaa ka mid ah ahlu sunnati waljamaaca usuushooda ana addiina waaliimaana diinka iyo iimaanka waa isku cadfay laakiin waa isku mid walajeedadiisu qowlun wa camal waa qowl iyo camal qowl iyo camal wuu ku kooban yahay hadal kooban weeye marka mujas ah sharaxuu u baahan yahay iyo tafsiil qowlu qalbi walisaan horta qowl haddii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa qowlu qalbi walisaan qowlu lqalbi walisaan qowlu lqalbi maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ictiqaadu اlqalbi qalbiga qofka wax ugu jira oo uu rumaysan yahay oo la amray inuu rumeeyo waxaasaa loola jeedaa qowl اlqalbi wاllisaan qowl lisaan muxuu yahay waa afka waxaa laga yidhaahdo oo ah qur'aanka akhrintiisa adkaarta alamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar wixii wanaagsan oo af laga sheego isagana muxuu yahay qowlu allisaan qowl markaa noo fasiro waa qowlku wuxuu galaa qalbiga iyo lisaanka waa qowl اlqalbi wاlisaan qowl اlqalbi wاlisaan qowl اlqalbi macnihiisu muxuu yahay اctiqaadu jamiici maa umira biliimaani bihi ayb lisaankana waa kaas wax kasta oo lisaanka ku saabsan oo ubuudiya lisaanka saaran ama carabka saaran wax kasta ha noqoto ayaa iyadana waxay tahay qowlu allisaan waa camal buu awel mualifku soo yiri marka camalkana wuxuu u baahan yahay sharax camalka marka saddexdaba waa gala alqalbu wاllisaan wاljawaarix camal اlqalbi واللسان والجوارح qowl الqلب واللساan aan ku laabanaya waa in markaa qowl لsaan lagu fasiraa kelimada towxiidka ku dhawaaqeeda kaliya ilaan waxaa noo imaan doona camalu lisaan camalu lisaan waa inuu fasir hela marka idan markii horeeto marka waxaa habbooneed inaan dhahno qowl lisaan waxaa laga wadaa midku bikelimati towxiid oo waxa uu rumaysan yahay uu ku dhawaaqay waxaa qalbiga uga jira oo ah ictiqaadka saxiixa inuu ku dhawaaqo muxuu yahay qowlu allisaan inuu ku dhawaaqa muxuu yahay qowl lisaan marka haddii qowlku uu ku gaar noqday alqalbi wاllisaan camalku saddexdoodaba u yaalla marka waa camalu اlqalbi wاllisaan wاljawaarix camalu اlqalbi maxaa loola jeedaa marka ictiqaadka waxa daba socda oo ah xubu اllaahi xubu rasuulihi wa xubu diinihi wa xubu اlmu'miniin tawakulka cinaabada khashyada wax kasta oo ku gaar ah qalbiga oo la yidhaahdo acmaalu اlquluub ayaa loola jeedaa marka camal اlqalbi waxaa loola jeedaa acmaalu alquluub acmaalu lquluubna waxay aasaas u tahay jamiicu acmaali aljawaarix oo qalbiga qofka wax uga jira jawaarixdiisa u soo baxa hadduu qalbigu maran yahay waxba bannaanka usoo bixi maayaan marka camalu lqalbi waa waxa ku saabsan acmaalu lquluub oo iimaanka khisaashiisa waxyaala ugu wanaagsan ah wاlisaan camalu lisaan camalu lisaan marka waa daacaadka ka ziyaadada ah nudku bikelimati tawxiid oo ah qur-aankii akhrintiisa adkaartii alamr bilmacruuf annahi can ilmunkar ilahay lamid wljawaarix jawaarixda camalkeeda oo xibnaha waxbaa laga qabtaa marka xibin walba waxbaa laga qabtaa gacanta waxbaa laga qabtaa lugihii waxbaa laga qabtaa indhihii waxbaa lagu qabtaa dhegihii waxbaa lagu qabtaa haakada marka jawaarixda maalan salaada jawaarixdaa laga samaynaya soo maha gacnihiaa laga samaynaya lugiyaa laga samaynaya jilbihiaa laga samaynaya waa la rukuucayaa waa la sujuudahayaa markii la xajinaayo iyadana acmaal jawaarixa ku jirta sacyi ha noqoto dawaaf ha noqoto waxaa ka mid marka camal kasta oo ka mida acmaasha iimaanka oo jawaarixda laga qabtaa waxa weeyaan qayb ka mid ah iimaankii xusaashiisa marka hadalku marka hore haddii la koobo waxaa leeyahay iimaanku wuxuu ku kooban yahay qowlu lqalbi maya qowlun wa camal marka ugu horaysa waxaan leenahay qowlun wa camal qowlkii meequu u qaybsamay qowl اlqalbi wاlisaan camalkiina camal اlqalbi wاlisaan jawaab wa ana aliimaana yaziidu biطaaca iimaanku inuu ku ziyaadaa daacada qofba qofkuu ka daaco badan yahay ayuu ka iimaan badan yahay qofka qudhiisu waktiga uu daaco badan yahay iimaankiisu waa ka ziyaado badan yahay waktiga daacaadkiisa oo yaryihi waana w qof uu qo nafsadiis ka dareemi karo waana aliimaana yaziidu bidaacati ayb hadduu marka iimaanku ku ziyaado daaco waxaa isla markaas la fahmaya inuu macsiyadana ku nuqsaamo fayanqusu bilmacsiyati qofba qofkuu ka macsiyo badan yahay waa ka iimaan yaryahay ilaa marka dambe su u naaqusaayo u naaqusaayo uu sifir istaago arrinkaas marka arrin muhiima weeyaan ahlu sunnada agtooda in iimaanka uu yeesho dabdigaas fasalkaas inuu yeesho waxaa laga wariyey uu yihi alimaamu اlbukhaari raximah اllah tuftu اlamsaara walaqiitu akara min alfi rajuli min ahli اlcilmi kulluhum yaquul aliimaanu qowl wacamal yaziidu wayanqus wa fii riwaayati katabtu can alfi nafari min alculamaa'i wa ziyaada wlam aktub ilaa canman qaala aliimaanu qowlu wacmal dadaalkiisa fiir wuxuu leeyahay waxaan isu maray magaalooyin waxaan la kulmay kunnin wax ka badan oo ahlulcilmi annaka hadda laba qof intaa qof haddaan wax ka akhrisanno caalim baan nahay ninkaan wuxuu leeyahay kun caalim wax ka badanaan wax ka akhristay oo aan cilmi ka qaatay kun waxaan la kulmay kunnin wax ka badan oo ahlulcilmi ah dhammaantoodna waxay isku waafaqsanaayeen oo ay ku hadlaayeen iimaanku waa qowl iyo camal waa ziyaada waana naaqusan saasay ku hadlaayeen waada dambe waxay leedahay waxaan wax ka qoray oo cilmi ka qaatay wax ka badan kun culummada ka mida iyo ziyaado mana aana wax ka qorinin nin aan dhihinin aliimaan qowlan wacmal marka markii aan wax qoraayo dadka ahlu sunnadaha oo culammada aan kaliya wax ka qaadanayo waay marka nin aana saas rumaysnayn waxba kama akhrisan waxba kama qoran ayib iimaanka usluubka qur-aanka uu ku yimaado mar maadadaas iimaan waxaa ka dambayda ba aamana rasuulu bimaa unzila ilayk aaminuu billaahi marka haddii ay ba u ka dambaydo macnaheedu waxa weeyaan altasdiiq aljaasim aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kullun aamana billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi اlaakhir ayb laakiin marmar maadadaas iimaanka waxaa ka dambayda laam miitaalkeeda waa qur-aanka ka keeni kara yah jayid mumtaas fa aamana lahu luud marka maxay tahay macnaheedu waa istijaaba istajaaba lahu luud sida maadada istijaabada ay laam ugu gudubto la yidhaahdo fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum marka midna waa iimaanka jaasimka midna waa istijaabada iyo aqbalitaanka maca daalika iyagoo saas dhahaya marka laa yukafiruuna ahla alqibla ma takfiiriyaan qiblada ahalkeeda ahlulqibla waa laga wadaa waa dadka muslimiinta ah oo islaamkoodii uu xasilay biyaqiin dadkaas maxaa la yidhaahdaa ahlulqibla waana musطalax sharci oo macno weyn ahlulqibla ayib marka dad ahlu tawxiida oo ilaahay rumaysan oo rasuulkiisiisa rumaysan yaa ahlulqibla loola jeeda bimuطlaqi اlmacaasi wاlkabaa'ir kuma takfiiriyaan macaasida middeeda furan iyo kabaa'irta yacni ay dembi oo macsiya kabaa'ir ah wax kuma takfiiriyaan oo qofka haddii uu dembi ku dhaco kabiiro ah ma dhahayaan waa kufriyey diinkiina ka baxay waana ridoon ma dhahayaan laakiin waxay joogaan iimaankii loo baahnaa lagama hayo taasay joogaan kamaa yafcalu lkhawaarij sida khawaarijtu ay samayda waxaa dhici karta marka iyagu qofka haddii uu kabiiro galo inay tagfiiriyaan bal waxaa dhici karta waxaan kabiir ahayn inay wax ku tagfiiriyaan marka dabdigaas ahlu sunnadu ay iimaanka u haystaan waxaa ku khilaafay alkhawaarij waalmuctasila oo axyaanan waxaan dembi ahayn bay intay dembi ka dhigaanay misana wax ku tagfiiriyaan dhiigna ku bannaystaan marka qofkii dembi ku dhaca iyagoo agtooda wax dembi kaa waxay leeyihiin waa kaafir waa murtad adduunyada aakhirana mukhallad fii jahannam waxaa arrinkaas u eg qowlka muctasilada qofkii iyagana kabiiro ku dhaca waxay leeyihiin laysa bimuslim waa xagga magaca laysa bimuslim haye maxaa kale walaysa bimu'min walaysa bikaafir laysa bimuslim walaysa bikaafir haye maxaa la yidhaha maxaa u bixiseen saaxibu mansilatin bayna mansilatayn islaamkiina waa ka soo baxay gaalnimadina ma geli waana magac kaliya taas laakiin aakhiro halih mukhalladun fii jahannam sida kufaarta kuwa magacaas wataa ay naarta ugu waarhaya marka ikhtalafuu fi اtasmiyati waاtafaquu fi اlmacnaa wاlma'aab waa isku waafaqsan yihiin natiijada bal اlأkuwaة اliimaaniyaةu haabitaة maca almacaasi walaalnimada ku salaysan iimaanka walaalnimada loo nisbeeyey iimaanka waa haabita maca almacaasi way sugan tahay walaalnimadaasu macaasi iyadoo jirta kama qaala subxaanaه wataعaalى faman cufiya lahu min akhiihi shayء faاtibaacu bilmacruuf man cufiya lahu ninkii loo cafiyo lahu isagaa min akhiihi walaalkii shay-un wax falwaajibu markaas waxaa waajib ah itibaacun bilmacruufi in la raaco wanaag ayb nin baa nin dilay waxaa isu soo haray alqaatilu wa saaxibu dami ama weliyu dami faman cufiya lahu waa laga wadaa alqaatil min akhiihina waa laga wadaa waliyu dami waxa la cafinayaana maxay yihiin waa addamu dhiig waa la cafinaya maxaa lagu cafiyey dhiig baa lagu lahaa ninkan dhiig aa lagu cafiyey markan ninkan marka weliyu dam iyo ninkan qaatilka ah waxaa ka dhahayda ukhuwa iimaaniya oo ilaahay wuxuu leeyahay min akhiihi qatliguna waa min kabaa'iri dunuub haddii markaa qatligu uu keeni lahaa kufri iyo riddo ilaahay ma dhex mariyeen qofka dhiiggale iyo qofka ku kufriyey dilka walaalnimo ma fahamteen ayb wa qaala وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإن اقتتل طائفتان هدي أي بقالمان لبا كوحوض من المؤمنين مؤمنين تكمدا اقتتلوا أي بقالمان فأصلحوا بينهما بالعدل وناجية دحدود عدالة وناجية عدالة دحدقة وأقسطوا cadaaladna sameeya haddaad dhexdhexaadinaysiin oo u kala dabqaadaysiin ina allaaha allah subxaana faqaad maya faaslixuu baynahumaa wanaag dhexdhiga hagaajiya waxa u dhaxeeya ayib fain bagad midaa markaa sanka taagtay oo kibirtay oo isla weynaatay oo awood isbiday fain bagat ixdaahumaa haddii ay xadgudubto midu labadooda ka mida cala lukhraa midda kale hadday ku xadgudubto oo ay sulxii aqbali weyso oo ay awood isbiddo faqaatilu alatii tabqii la dagaalama midda xadgudbaysa xataa tafica ilaa ay uga soo noqoto ilaa amrillah amarka ilaahi oo ah islaaxa iyo aqbalitaanka islaaxa fain faad marka haddii ay soo laabato fa aslixuu baynahumaa bilcadli wanaajiya dhexdooda cadaaladna ku wanaajiya wa aqsituu cadli sameeya ina allaaha allaahu yuxibu lmuqsidiina wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeya inama almu'minuuna ikhwa waxa weeyaan uun walaaluhu mu'miniintu walaalo fa aslixuu bayna akhawaykum wanaajiya walaalihiinna ama labadiinna walaalood waxa u dhaxeeya oo isdagaalama marka iyagoo isdagaalamay oo islaayay oo dagaalkuna uu ka mid yahay muslimiinta dhex yaalla min kabaa'iri dunuub ayaa waxaa weli u hartay labadaas kooxood al-ukhuwatu al-iimaaniyatu ayb ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية كما قال هيان فاسق الدين كاللون نسبي ونسبة إلى الملة فقال ما يان فاسق اللون نسبي دينك مقع إيمانك سي كل أول قادم ما يان oo mar haddii uu faasiq noqday magacii diinka bilkulliya kama qaadahayaan ee magacii diinka haddii laga qaado oo ah muslim mu'min muxsin maalan wuxuu ku soo baxay markaas murtad soo maa magacii diinka laga qaado saasuu noqday marka saas ma yeelaayaan walaa yukhalliduunahu fi nnaar kuna waarin maayaan naarta naarku waarintu waa takfiirin aahaarteed markii la takfiiriyo hadda waa inuu mukhallad fi naar unu noqdo soo maahan cindahu kamaa taquulu lmuctasilatu sida ay muctasiladu leedahay magacii mu'minnimada ama muslimnimada ay ka qaadeenoo magac kale bay siiyeenoo la yidhaahdo almansilatu baymansilatu bal ilfaasiqu ninka faasiqa ah yadkhulu wuxuu gelahayaa fi smi aliimaani almutlaq magaca iimaan furanuu gelahaya yacni iimaan waa wadaagay dabuu la wadaagay iimaan waa leeyahay kama fii qowlihi fataxriiru raqabati mu'mina haddii maalan qof qof uu hadda u dilo maxaa waajib ah taxriiru raqabatin mumin ayib raqaba mu'mina marka faasiqu ma soo gelahaya oo haddii la helo maalan addoon faasiq ah saaxibulkabaa'ir laakiin muslim ah ma dhici karta markaas in loo xureeyo can kafaarati اlqatli ama kafaarati dihaar waa dhacaysa maxaa yeele waa ku jiraa fataxriiru raqabatin mu'minatin uu wax ku leeyahay magacaas waxbuu ku leeyahay waqad laa yadkulu fi ismi اliimaani اlmuطlaq waxaad dhici kartaa magaca iimaanka oo furan oo dhammaystiran laga wada inuusan soo geli karin yacni magac wanaagsan oo dhammaystiran maya magacaas looma ogolo ammaan waaye marka magaca mu'minnimo oo dhammaystiran aad uma aha mana gaabin suuragal maaha marka in sidaas loo ammaano la yidhaahdo isagoo faasiq ah huwa mu'minun maya kama fii qowlihi tacaala inama almu'minuun mu'miniintu waxa weeyaan un aladiina idaa dukira allaahu waa kuwa markii la xuso allaah wajilad quluubuhum ay cabsanaydo quluubtooda wa idaa tuliyat calayhim aayaatuhu markii lagu dul akhriyo aayaadkiisana saadathum aayaadkaasu ay iyaga u siyaadinayso iimaano inama almu'minuunaba marka wasfigaas ma soo geli kara isagu oo wasfi ammaan ay daba socoto isaguna ammaantaas ma laha marka wasfuliimaan marna waa soo geli karaa marna ma soo geli karo bixasabi alqaraa'in iyo mu'minnimadaas waxaa laga wado haddii laga wado magac ammaaneed maya haddii wax kale laga wado waa soo geli kara wa qowluhu sala اllahu alayh wasalam laa yazni zaanii xiina yazni wa huwa mu'min ma sinaysanaayo zaanigu marka uu sinaysanaayo isagoo mu'min ah ayb haddii qof yidhaa marka wahuwa mu'minaa la yidhi isagoo sinaysanaayo wahuwa mu'min ma dhici karto marka waa inuu kaafir noqdaa markuu sinaysanaayo miya maya iimaanka marka kala duwan iimaankii kamaalkiisii ma hayo laakiin asluhu waa hayaaho weli tasdiiq waa ku jira marka waxaa laga nafyinhaya iyo waxaa loo sugayaa kala duwan marka kamaalkii iimaanka iyo sharafkiisii ma laha laakiin asluliimaan mawjuud goormuu soo laabanaya marka kamaalkaas hadda asluliimaanu haystaa baan nidhi isagoo zinadii ku dhex jira waxaa ka maqan kamaaluliimaan baa ka maqan weliba kamaalkaas marka kamaal waajiba miya mise waa kamaal sunnaa kamaal waajibaha ka maqan warmuu soo noqon karaa ya bacda tawbatin nasuuhu soo noqon karaa walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min mana hadahayo midka waxadaa marka uu hadahayo isagoo mu'min walaa yashrabu alkhamra khamradana ma cabo xiina yashrabuha markuu cabahayo wahuwa mu'min isagoo mu'min walaa yantahibu nuhbatan mana dafo nahbigu dafid waayo mana dafo wax la dafo daata sharafin waxaasoo sharaf leh qiimo leh yarfacu اnnaasu ilayhi fiiha absaarahum ay kor ugu qaadaan dadku isaga nuhbadaas awgeeda indhahooda markii waxay dafo maaragtay dadku aad u fiiriyaan ninkaas wax dafay iyo waxa uu dafay xiina yantahibuhaa mu'min ma aha xiina yantahibuhaa marka uu dafahayo wax ma dafo wax uu dafo ninka wax dafaa markii uu dafahayo isagoo mu'min ah ma garatay walaa yantahibu ma dafo nuhbatan nuhbada waxaa laga wadaa shayga la dafaayo nahbiguna waa dafidii sooma marka ma dafo wax la dafo oo daata sharafin wax qiimola ah sharaf leh yarfacu nnaasu ay kor ugu qaadaan ilayhi xaggiisa fiihaa nuhbadaas awgeeda absaarahum indhahooda xiina yantahibuhaa markuu dafahayo huwa mumin isago mumin marka sifadii mu'minnimada waa loo diiday marka ma hayo laakiin waxbana waa hayaa waxna waa maqan yihin wayaquuluuna huwa mu'minu naaqisu liimaan waa magac bixin haddii layidhaha maxaa la yidhaha ninkan diin ahaan markii la fiiriyo ninkan khamrada caba ama jaadka cuna ama sagaarka caba haddii la yidhaahdo haye magac looloo bixiyo waxay leeyihiin mu'min naaqis liimaan waa inay isku baraan marka mu'min maxay ka tarjumaysaa aslu liimaan naaqis liimaanna kamaal liimaan lwaajib ay ka tarjumaysaa ama waxay leeyihiin mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi waa inay tafsiilkaas sheegaan iimaankiisuu mu'min ku yahay kabiiradiisana faasiquu ku yahay falaa yucda lisma almutlaq lama siinahayo magac furan oo ammaanan ma la sii karo walaa yuslabu mutlaqa alismi magac furanna lagama salbi karo looma diidi karo waa inuu wax un la siiyo marka waxna waa la sii karaa waxna lama sii karo ayb marka marka la leeyahay faasiq marka fisqigaas wuxuu laabanayaa laba jaho fisqi min jihati اlictiqaad wafisqi min jihati اlcamal fisqi min jihati اlictiqaad waxa weeyaan ibtidaac ha wuxuu rumaysan yahay wax bidac ah bidacdaas uu rumaysan yahay awgeeda ayaa la dhihi karaa faasiqun bikabiiratihi kabiiruna ku dhex jira ilaan bidacdu waa ka shar badan tahay macaasida caadigaas uma marka fisqigaas waa fisqaani fisqun min jihati اlictiqaad wa fisqun min jihati اlcamal xagga camalka fisqiga ku saabsanna waxa weeyaan kabaa'irta uu dhex taagan yahay tuuganimada waxdhicitaanka zinada amr cabitaanka marka ninka mubtadica ahu waa faasiq min jihati اlictiqaad ninkan saaxibu lkabaa'irka ahoo khamrada cabaana waa faasiq min jihati alcamal marka labadoodaba markii la rabo in la wasfiyo waxaan leeyahay faasiqun biiimaanihi faasiqun waxaan leeyahay mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi tafsiilkaas ayaa loo baahan yahay ka tarjumahaya waaqica qofkaas saaxibu lkabaa'ir ah hada bila towfiiq sal ll sl